asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta een siyaalaha badan isugula wadaagno howlo badan oo nolosheenna khuseeya haddii eebba idmahayo xubintuna waa mid si joogto ah aynu halkan ugu wadaagno innagoo iskala eegayna dhinacyo badan iyo sheekooyin badan teenan maantana idanka e b waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas mid ka mid a waxaana la yidhi haddii rabbi idmo soomaalidu saad u og tahayba dagaal kama dhammaato oo soomaalidu waa dad dagaal markaan ku leehay soomaalidu dagaal kama dhammaato iyada dhexdeedu waa mid dagaalka iyo ishujuumka geelkala dhaca isxanjarafaynta aad iyo aad ayay ugu badnayd waa markaan ka hadlayno soomaalida dhaqankeeda soo jireenka ama nolosheedii soo jireenka ahayd waxa weeye markaad fiiriso mahmaayaha iyo tilmaamaha iyo suugaanta iyo hawraarta iyo heesaha iyo waxa farada badan ee ku soo arooray dhaqankii hore ee soomaaliyeed ama noloshii hore ee dadkii soomaaliyeed waxa ku soo arooray markaynu si toosa u eegno waxaa inoo soo baxaya nolosha soomaalidu sidii ay ahayd sawirka guud ee aynu ka haysano qarnigii haddii ilaahay kuu idmahay sagaaliyo tobnaad ama qarnigii siddeediyo tobnaad ama qarnigii toddobiyo tobnaad sawirka aynu ka haysanno ama cilmiga iyo fahamka aynu ka haysanno iyo noloshaas iyada ahayd sida aynu ka aaminsannahay waxyaalaha inaga kaba ama waxyaalaha ina tusiya waxaa kow ka ah mahmaayaha murtiyaha heesaha tilmaamaha halkudhigga waxyaalahaas oo dhan ayaa lamid ah oo ah waxa macallinka inooga ah wixii aynu soo dhaafnay sababtoo ah awowyaasheenii shanaad ma ahayn kuwa wax qora mana ahan kuwa aynu ka dhaxallay haddii ilaahay kuu soo ogolyahay meel dhigaal ah oo dhigana yaallo ma ahan meelaynu ugu tagnay ama aynu ka dhaxallay sidaa darteed waxaynu ka dhaxallay mahmaahyo iyo tilmaamo suugaan iyo waxyaalo badan oo ku xeeran taasaa ina tusinaysa marka waxyaalihii ay dadkaas noloshoodu ahayd teenan maantana waa mid u dhow sheekooyinkii hore ee dadkii soomaaliyeed ee hore dhex mari jiray maxay ahaayeen sheekooyinkaasu haddii eeba idmahayo waxay dhaheen laba reeroo goba hadday dagaalamaan tii calool jilicsan baa jabta labadii gobee dagaalanta tii calool jilicsan baa jabtay dheheen hadday laba gobi diriraan tii calool jilicsan baa jabta baleerga aad ku fiirso halkaa waxaa kaaga soo baxay heerihii hore ee nasab iyo bidgaan waxa la dhahaa soomaalida dhexdeeda ka jiri maan u soo noqono qolada nasabka la leeyahay qoladaas iyaga ah laba ka mid a hadday isdilaan oo ay diriraan oo qacda iska guraan labadooda middii calool nugul baa jabtay dheheen laba reeroo gobo hadday diriraan ama laba gobood tii calool nugul baa jabtay dheheen caloolnugeylku muxuu yahay marka caloolnugeylku ereyga caloolnugeyl yaan laba u qaybinaynaa caloolnugeylku mid waa kalgacayl oo qofka inaad u caloolnugulaato oo aadan u qalbi adkaanin oo aad u dirirxdo oo dareenkaagu uu dareen walaaltinimo nugul noqdo waa kow midna waa midka labaado waa fulaynimo oo caloolnugeylku fulaynimo noqdaayo caloosha adkee baa la dhaha qofka markii la arko inuu cabsanhayo oo fulaynimada jooji weeyaan muxuu noqdaa marka kalgacaylka iyo fulaynnimaduna ma kala hadhaan bal u fiirso haddaba dhegaystow kalgacaylka iyo fulaynimada adiga ma kuu laba hadday laba kuu yihiin ha yeelin waa hal kalgacayl iyo filaynim markaan ku leeyahay waa hal bal aad ugu fiirso adiga haddii jacaylku soo marood qof jeceshahay qofka aad jeceshahay wax kasta uu sameeyo khaladaad waxaa laga yaabaa inaadan weligaa ku caddaynin oo aadan inaga jooji waxaan khaladkeed wado maxaa keenahay maxaa keenahay kalgacaylka aad u qabto iyo caloolnugeylka aad u muujinayso yaa wuxuu ku leeyahay qofka haddaad intaa dhahdo waad kala dhimanaysaan taasuna dee waa mid ka mid ah fulaynimada mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka e b waxaa la yidhi dayn dayn ku bixi doqonnimo weeyaan dayn dayn ku bixi doqonnimo weeyaan